أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن يرجي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن يرجي بأمجادي يا نصر أجدادي يرجي بأمجادي يا نصر أجدادي يرجي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhdan ay ku beegan tahay saddexda bisha safar sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo raayada towxiidka ayaa caawa ka baabanaysa degmada maxaas oo maanta weerar cagmarin ah ay kula wareegeen ciidamada mujaahidiinta taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa bayaan ku faahfaahiyey weerarka xasminta ah ee maanta ka dhacay degmada maxaas ee wilaayada hiiraan idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa gaartay degmada maxaas oo maanta si buuxda ay ula wareegeen ciidamada mujaahidiinta mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawirada la wareegidda ciidamada mujaahidiinta ee magaalada maxaas ee bartamaha dalka soomaaliya جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan raayada towxiidka ayaa caawa ka babanaysa degmada maxaas oo maanta weerar cagmarin ah ay kula wareegeen ciidamada mujaahidiinta haddaba xogtii u dambeysay degmada maxaas ee caawa waxaa inoo soo koobayah ismaaciil salaad guuleed aad baad u mahadsan tahay walaalka maantay ciidamada mujaahidiinta waxa ay dagaal kula wareegeen magaalada maxaas oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona dagaalkaasina khasaaro xoogan cadowga lagu gaarsiiyey la wareegitaanka mujaahidiinta ayaa yimid ka gadaal markii dagaallo goosgoos ah ay barqanimadii maanta ka dhaceen duleedka magaalada maxaas halkaasi oo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona meel duleedka ka ah magaaladaasi oo talis ciidan oo weyn ay ku lahaayeen murtadiintana mujaahidiinta ay ku beegsadeen camaliyad istishaadiye ah oo khasaaro xoogan lagu gaarsiiyey duurnimadii maanta ayaa ciidamada mujaahidiinta oo allaah kaashanaya waxaa u suurto gashay inay la wareegaan gacanku haynta magaalada maxaas iyagoona gacanta ku dhigay xarumihii muhiimka ahaa ee magaaladaasi taliska ciidanka mujaahidiinta bayaan ka soo baxay ayaa lagu sheegay in dagaaladii maanta ka dhacay duleedka iyo gudaha magaaladaba ay ku dhinteen lixdan iyo saddex askari oo murtadiin ah oo saraakiil ay ku jireen halka siddeetan iyo afar kalena ay ku dhaawacmeen mu'asasada alkataayib ayaa duurnimadii maanta soo gudbisay sawirro muujinaya ciidanka mujaahidiinta oo la wareegaya magaalada maxaas sidoo kale mu'asasada alkataayib galabta waxay soo bandhigtay sawirro labaad oo lagu soo gudbiyey meydadka murtadiintii ku halaagsamay dagaaladii maanta ka dhacay duleedka magaalada maxaas sawiradaasi waxaa ka muuqanayey meydad aad u fara badan oo maleeshiyaadka murtadiinta oo daadsan saldhig weyn oo murtadiintu ay ku lahaayeen duleedka magaalada gaar ahaan saldhiggii ay camaliyadu ka dhacday iyadoo sidoo kale sawiradu ay ka muuqanayeen qaar ka mid ah gaadiidkii murtadiinta ee halkaasi yaalay oo camaliyadda ay burburisay xaaladda magaalada maxaas ayaa caawa ah mid deggan iyadoo raayada tawxiidkana ay ka dulbabanayso muddo toban sano ka badan kadib oo mujaahidiintu ay maanta la wareegeen wixii ku soo kordha khasaaraha murtadiinta maanta ku gaaray dagaaladii ka dhacay maxaas iyo faahfaahinada ka soo baxayana waxaad ku maqli doontaan insha allahu tacaala barnaamijkeenna faafreebka wararka aad baad u mahadsantaa ismaaciil taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa bayaan ku faahfaahiyey weerarka xasminta ah ee maanta ka dhacay degmada maxaas ee wilaayada hiiraan maahir moxamed ayaa bayaankaasi inoo akhrinaya bismillaahi araxmaan araxiim taliska ciidanka mujaahidiinta oo laba iyo toban sano kadib dib ula wareegay degmada maxaas labada safar kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri kuna beegan toddoba iyo labaatanka julaay labada kun shan iyo labaatan ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo axad ah weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigyadii ciidamada ridada ee degmada maxaas bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan weerarka cagmarinta ah ayaa ku bilowday camaliyad istishaadi ah oo ay mujaahidiintu ku burburiyeen taliskii ugu weynaa ee ay cadowga murtadiintu kaga sugnaayeen afaafka hore ee maxaas halkaas oo lagu gumaaday saraakiishii hoggaanka u ahayd maleeshiyada murtadiinta ciidamada mujaahidiinta ayaa hore ugu sii ruqaansaday dhanka degmada maxaas waxayna dagaalo goosgoos ah kadib mujaahidiintu allah fadligiis cagta mariyeen dhammaan difaacyadii cadowga waxayna si buuxda ula wareegeen fadhiisimayaashii murtadiinta iyo guud ahaan degmada maxaas ciidamadii cadowga ahaa ayaa si habqan ah uga cararay furimaha dagaalka waxayna u kala firxadeen dhanka baadiyaha ah inta la xaqiijiyey waxaa weerarkii cagmarinta ahaa ee maanta ka dhacay degmada maxaas iyo duleedkeeda lagu dilay lixdan iyo saddex murtad oo intooda badan bakhtigooda looga cararay goobaha dagaalka waxaana lagu dhaawacay siddeetan iyo afar kale khasaaraha cadowgu intaas waa uu ka badan karaa iyadoo meydad hor leh laga helayo dhulka baadiyaha ah ee ay murtadiintu u kala firxadeen cadowga lagu dilay weerarka maanta waxaa ka mid ahaa saraakiil horjoogayaal u ahaa dagaalada ashahadaladirinimada ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ku soo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah saraakiisha ku bakhtisay weerarka maxaas waxaa ka mid ah murtad ashahadaladirar ah oo ay muddo dheer mujaahidiintu ku raad joogeen kaasi oo lagu magacaabi jiray korneyl maxamed shidane murtadkan ayaa loo haystay falal wuxuushnimo ah oo uu kula dhaqmay shacab muslimiin ah iyo abaabullo shareeca diid ah oo uu ka sameeyey qaybo ka mid ah gobollada galgaduud mudug iyo hiiraan mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub iyo saanad laga qabtay cadowgii lagu jabiyey dagaalka wixii soo kordhaa dib ayaan ka soo gudbin doonnaa insha allah walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun mahadsanid maahir idaacadda islaamiga ah ee al andalus ayaa gaartay degmada maxaas oo maanta si buuxda ay ula wareegeen ciidamada mujaahidiinta waa kan waryaheenah yaasir moxamed oo halkaasi ku sugan waad mahadsan tahay walaalka adiga iyo dhegeystayaasha sida tooska ah inoo dhegeysanaya weli waxaan ku guda jirnaa tabinteena tooska ah ee ku aadan qabsashada maanta mujaahidiintu ay qabsadeen degmada maxaas kadib muddo laba iyo toban sano ah oo uu halkaani ku sugnaa cadowga allah walaalka degmada maxaas ayaa ah degmo istaraatiiji ah waxayna ku taallaa cirifka ay iska galaan wilaayaadka hiiraan iyo galgaduud sidoo kale magaalada maxaas ayaa ahayd talis muhiim ah oo uu lahaa cadowga allah halkaasi oo uu ka soo abaabuli jiray xamalaadka ashaadala dirirnimo maleeshiyaadka murtadiinta ayaana dhowr mar halkaani ka soo abaabulay xamalaad ashaadala dirirnimo oo uu cadowga ku soo qaaday degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayaadka hiiraan iyo galgaduud allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta ku sugan raayada tawxiidka ayaana laga taagay walaalka dhanka kale khasaaraha cadowga allah soo gaaray ayaa ah mid aad u fara badan iyadoona bakhtiyada maleeshiyaadka murtadiintu ay daadsan yihiin magaalada iyo duleedyadeeda iyo fariisamayaalkii cadowga uu ku lahaa duleedka magaalada iyadoona sidoo kale dhaawacyo fara badan oo garaab ah ay ku carareen howdka magaalada kuwaasi oo ay ku daba jiraan ciidamada mujaahidiinta meydadka maleeshiyaadka murtadiinta ayaana ah mid aad u fara badan oo daadsan xeryaha magaalada waxaan xusid mudan walaalka camaliyada istishaadiyada ah ee saakay cadowga allah lala beegsaday ay aad u naafaysay cadowga walaalka waxaan hadda soo gaaray bartamaha magaalada waxaa ii muuqanaya raadadkii cadowgu uu halkaani uga tegay oo ay ka mid yihiin hadday ahaan lahaayeen calamada daaquudka iyo sawirada madaxda maleeshiyaadka murtadiinta oo uu ka mid yahay murtadka ashaadala dirarka ah ee lagu magacaabo murtad cali jeyte kaasi oo aanu ognahayba in usbuucyo kahor uu halkaani ku sugnaa maleeshiyaadka murtadiintana uu halkaani niyadda ugu dhisdhisay oo uu halkaani uga tegay kuwaasi oo maanta ugu dambeyn ciidamada mujaahidiintu ay xerooyinkoodii soo afjareen allah subxaana watacaala ayaa ku mahadsan walaalka raayada tawxiidka ayaa laga taagay magaalada waxaa ii muuqanaya cisbitaalka magaalada cisbitaalka magaalada ayaan hadda ku suganahay walaalka isbitaalka waxaa ka muuqanaya raadadka dhaawacyadii maleeshiyaadka murtadiinta Een, waxaa ka muuqanaya in halkaani saakay in saacado ka hor ay halkaani ku dabiibayeen een, dhaawacyadii kasoo gaaray dagaaladii saakay ka dhacay duleedka magaalada Een, walaalka een, sidoo kale waxaanu soo marnay oo aan tagnay een, xaruntii degmada haddii aan leh dhammaan xarumihii uu ku shaqaynayay een, maamulkii ashaaladiranimo ee halkaani kas- ka dhisnaa haddii aan lehayd is- een, saldhigga een, xaruntii degmada iyo dhammaan xarumihii kale iyo xafiisyadii kale ee ku shaqaynayay maamulkii ashaalala dirnimo ee saakay halkaani kusoo afjarmay Een, een, dhanka kale walaalka waxaa xusid mudan een, een, dagaaladii cuslaa ee saakay ka dhacayay gudaha iyo duleedka maga in- intii ay socdeen dagaaladii cuslaa ee saaka ka dhacayay gudaha iyo duleedka magaalada in maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaani ka dagaalamayay aysan helin wax gurmad ah aysan usoo samayn maleeshiyaadkii kale ee ku sugnaa magaalooyinka kale Een, een, ilaa iyo hadda halka kuwii halkaani ku jabayna aysan isku wax isku day ah oo dambe soo sameynin iyagoona laga soo sheegayo howd aad u fogfog waqtigooda iyo dhaawacyadoodana uu daadsan yahay een, howdka iyo duleedka magaalada allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan walaalka nasrigani cadiimka ah maantay addoommadiisa siiyey aad baad u mahadsantahay yaasir ugu dambeyntii mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawirada la wareegidda ciidamada mujaahidiinta ah ee magaalada maxaas ee bartamaha dalka soomaaliya mu'asasada alkataa'ib waxay maanta baahisay sawirada ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda gacanta ugu haya degmada maxaas oo dhacda bariga wilaayada hiiraan waxaana sawirada ka soo muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo ku sugan gudaha magaalada islamarkaana ku rondaynaya xaafadaha degmadaas iyo sidoo kale ciidamada mujaahidiinta oo taagan argada degmada maxaas guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu